wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland ayaa magaalada xarfo iyo deegaanada hoos yimaada ka bilowday olole lagu daaweynayo xoolaha ku xanuunsan degmadaasi adeegyada loo qabtay xoolodhaqatada ku nool degmada xarfo ayaa waxaa ka mid ah daaweynta cudurada kala duwan ee xoolaha sida durayga galaha furuqa iyo cuduro kale shaafici sacdi oo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland ayaa ka warbixiyey baarista iyo daweynta ay u sameeyeen xoolodhaqaatada degmada xarfo
waxaan uga mahad celinaynaa wasaaraddu inay kasoo jawaabtay baaqii aan u dirnay anigoo ah madaxii maamulihii xanaanada xoolaha degmada xarfo iyo guddoomiyihii degmada xarfo iyo maamulkii oo isku duuban golihii deegaanka saaka waxaan la joogaa agaasimihii waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiim uu hogaaminayo meeshii xooluhu ku baaba'ayeen baa nimid xoolihii waa la daweeyey intii xanuunsanayd intii kalena waxaa lagu sameeyey baaritaan shaybaarkii baa la keenay oo wasaaraddu keentay oo agaasimuhu hogaaminayo insha allah baaritaanka wixii ka soo baxana waxaan ka sugaynaa wasaaradda xanaaa xoolaha haddii alla idmo daaweynna waa la sameeyey oo xoolihii hadda intii mataqaanaa dhimanaysa iyo intii mataqaanaa xanuunsanay intiiba waa la daaweeyey qaar ka mid a xoolodhaqatada loo sameeyey adeegyadan caafimaad ayaa bogaadiyey waxa weyn adduunyadii ay dureen oo ilaahay kuu idmahayo ay caafimaad ahaan u dureen oo ay daaweeyeen oo ay dhiigga ka qaadeen iyo waxa weye ilaahay kuu idmahayo iyagii hadda nala joogo xaadir ah odayaashiina hadda waa ila joogaan way gar fadhiyaan intaasi isugu timi oo halkaa xoolahaas loo soo gurmaday oo aan intaasaan wax ka maqnayn oo loo soo gurmaday oo halkaa lagu daaweeyey oo lagu dhiig qaaday oo wax walba laga sameeyey oo haddeen weli lagu dhex jiro xoolahaasi sideed reer xoolahood baa ka wada cabay baa amarkaas alla ku farisiiyey biyuhu waa nagu xun yihiin oo xaaladdu waa nagu adag tahay bootuhu boqol dollar iyo wixii ka badan buu noogu keenaa waa lagu asqoobay meeshaas oo baadiyahaas dhab iyo dhab iyo dhab gurigaa isgoys iyo laan ciise iyo waddankaa si fiican iyo si fiican baa oonka iyo baahida iyo wax walba uga jiraan biyihii shaybaar bay ku sameeyeen iduuna hal reer kama daadsane waxay ka daadsan yihiin hadda idaha daadsan oo baktigooda aad u jeedaan qaarna aad soo madheen qaarna idiin dhiman yahay ilaa sideed reer weeye intaas iduu ka daadatay reerka ugu badan waxaa u joogay idan waxaa u joogay tira ah boqol ah labaatan iyo lix neef baa xalay noolaa baa layidhi hadda nusaanka gurigoodii ma tegin intii kale way baktida reerkaana ida kontonaa u joogayoo waa aragtaan baktigooda hadda sagaal baa meesha taalla intii kalena waa dudhana waa aragteen waxay marka noo qabteen su'aashii haddaan ka jawaabo dib ugu laabto wasaaradda xanaanada xoolaha waxay dureen idihii daadsanaa oo liito aad u jeedaan oo halkaa daadsan way dureen inta kale oo hoganaysa oo hadda aan dhaqaaqayn oo fatmeeya hogeedka hadda bisaqaa dhoobanna way dureen dhiiggiin way ka qaadeen dhiiqaad bay ku sameeyeen shegbaar bay ku sameeyeen ololahan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta daryeelka caafimaad iyo ka hortagga cudurada ku dhaca xoolaha degmada xarfo ee maamulka puntland